Gobolka Jubbada Hoose ayaa leh ilo dhaqaale oo muhiim ah sida beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga kuwaas oo aan si sax ah looga faa'iideysan maadaama aan aqoon badan loo lahayn isla markaana ayna ardayda dhigtaa jaamacadaha xoogga saarin barashada cilmi ku saabsan taas oo hoos u dhigaysa ka faa'iideysiga kheyraadka ceegaaga gobolka Jubbada Hoose. Cabdifataax Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ardayda jaamacadaha iyo dhalinyarada gobolka Jubbada Hooseba ugu baaqay inay bartaan cilmiga beeraha maadaama deegaanku uu qani ku yahay beeraha, xoolaha nool iyo sidoo kaleeto kalluumeysiga.
markaad jaamacadaha tagtid dadka beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka baranayo ama waa yaryihiin ama maba jiraan waxayna muhiim ahayd in weliba gaar ahaan statekan aan joogno dadka ku nool waxa muhiim aan uma arko in i t iyo iyo tiknolojiyadda way fiican tahay laakiin prioritygeena markaa magaaladan joogno tiknolojiyadda maaha prioritygeena waa xoolihii beerihii kalluunka sababto ayakii baa haysanaa ayakii sidaa u maalgelin lahayn u dhaqan lahayn wax soo saar loogu sameyn lahaa suuqgeyntoodii loo raadin lahaa taas ayaa kaaga muhiimsan marka wacyigelintii hooseysa iyo weli dhinaca dowladda oo dowladdii hadday dowladnimada xoogan tahay maalgelin ay maalin dad cadaan se xoolihii beerihii iska dhaqo konton ari ah maaha konton ari haddaad dhaqatid noloshaadan bay ku filanta tan laakiin anagu ka hadlayna waxaa waaye maalgelin xoolihii lagu sameeyo oo hilibkoodii la dhoofiyo haraggii la dhoofiyo ayagoo nool la dhoofiyo ganacsi waaweyn lala soo galo wadamada taasaa ka hadlayna taasna waxay imaan kartaa markii dowlad adag lahayo dowladdeenu ay shuruucda dhoofinta xoolaha iyo beeraha iyo kalluunka iyo maalgashigooda ay shuruucdaas si saxan u mariso baarlamaanka laysku raaco hadday jireena la dhaqangeliyo taas ayaa albaabka laga soo gala noqonaysa waxaana lagu tilmaamaa waddan ilo dhaqaale oo muhiim leh ilahaas oo oo meelo badan ka imaada sida badda oo kale beeraha iyo xoolaha nool oo noocyo kala duwana waa waa waa waa wadamada adduunka cid intaasoo u barwaaqaas ku haysata waa yar tahay haddana inta badan kama faa'iideysano sababaha looga faa'iideysan waayana waa waa sababo jira oo ay ka mid tahay amni dowladnimadii oo weli sal adag yeelan aqoontii oo yar iyo wacyigelintii oo yar sidoo kale waxay tahay meelaha lagu farfiiqo inay tahay wadanka meelaha ugu nimcada badan oo kulmisay beerihii webigii iyo xoolihiiba runtii dad badan oo aqoonyahana oo ay ka mid yihiin dad cadaan oo maraykan iyo yurub u dhashay ayaa qoraallo ka sameeyey qoraal hadda kor arkay oo nin qoraa qoray wuxuu yidhi soomaaliya dadka joogo dhanba gobolka jubbada hoose ayaa ku filan nimcadiisa haddii si fiican looga faa'iideysto